magacayga waa maryan xuseen waxaan la shaqeeyaa hay-ad la yidhaahdo sisters without borders ama walaalaha aan xuduudka lahayn waxaan ka shaqaynaa dhinaca ammaanka haweenka ammaanka ka shaqeeyo maantana waxaan lahayn maaragtay kubad oo la iskugu keenay ilaa toban koox oo isa ciyaaraysay oo gabdho iyo wiilalba lah jaamacadda gaarisa sidaa ogtihiin jaamacadda gaarisa dhib baa ka dhacay bishii afaraad marka boqoliyoafartaniyotoddobaa lagu laayey mar walbana waxaan dadka u sheegaynaa inay dadka wada shaqeeyaan maxaa yeelay dadkii jaamacadda dadka ku laayey dad ma ahayn dad ma ahayn ay maaragta cirka ka soo dhacay dad unbay soo dhex mareen marka waxaan baraarujinahaynaa dowladda iyo dadweynaha iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo nin walbaba in isla shaqeeyo haweenka waxay og yihiin waxay ragga ogeen guryaha annagaa joognaa xaafadaha annagaa joognaa dhallinyarada waxa hallaynaysa annagaa dhalnay annagaa ma aragtaaye ragga iyoiyo carruurtaba ka warhaynaa marka waxaan baraarujinahaynaa haweenka inay la shaqeeyaan bulshada sufa ay ammaanka ay u booriyaan dadka meesha ku ciyaaraya waxaa waaye ardayda jaamacadda askarta biliista ah kuwa ma aragtaaye ciidanka oo k d f ka iyo gabdhaha k d f ka ayagana iyo ardayda iyo dhallinyarada bulshada oo xaafadaha ka imaadeen marka tobanka kooxood shanna waxay ahaayeen ciidanka shanna waxay ahaayeen bulshada marka waxaan waxaan boorinaynaa inay isla shaqeeyaan bulshada iyo dowladda iyo dadka ciidanka ragga ciidanka ka shaqeeyo ma aha dad iyaga ma aragtay meel iska taagan waa dad dad la dhalay waa dad nala dhashay waa wiilashanada waa maxaa ahaay walaalaheen marka inaan la shaqayno oo wixii khatar oo nagu soo socdo aan u sheegno aad iyo aad bay muhiim u tahay mana ka maaranno inaan isla shaqayno magacayga maxaa starliin maxamed cabdi waxaa ku suganahay magaalada gaariso maanta maxaan joognaa jaamacadda gaariso university waxaa meeshan halkan noogu martiqaade kuwa la dhahayo qolad la dhahayo women in international security waa dumar oo ku saabsan amniga dalka marka maxay maanta bulshada oo la imaadeen inay amniga ay ka hadlaan oo amniga khaasatan u dhexeeyo dadka joogaan bulshada iyo ciidanka sidii booliiska iyo kuwii jeeshka iyo kuwii brisonta iyo dhalinta jaamacadda dhigtaan iyo dhalinta oo magaalada joogaan ambiir khaasatan sports ay kala xiriiriyeen sidii sportka kubadda ciyaarta lugaha iyo kan gacanta basketball eh marka maxaa waaye sababta waxadka securityka ku saabsan sidii booliiska iyo dhallinyarta su fiican aan isku dhexgelna maanta su fiican aan iskula qosolne sidaasna haddaan ku soconno xiriir fiican aan yeelanaynaa wixii dhibaato oo magaaladayni ka dhaco aan si free eh aan oga taxadaraynaa anaga oo jumlo ku saabsan magacayda waa muzammil muuda deriye oo student oo arday jaamacadda gaarisa maantana meeshan shirkaan ku qabnay shirkaddan ipoa aanooga imaaday oo ciyaaro ku qabnay xoogaan ku baashaalnay oo ayadoo saas ciidamihii jeeshkii askartii wixii prisonkii kulli aa intaas kugu imaadeen marka muhiimadan u weyna maxay ahayd waa intaan si nabad ku noolaano ammaan ahaan iyo waxyaala ciyaar ku subsan oo iska faraxsanno oo maanta askar intaan friendly ahaan la wada qaadano aadaan u faraxsanne Kwa majina naitwa Virginia Mumanyi, mi ni mwanafunzi hapa Garissa University, na leo tumekuwa na mchezo, tulikuwa na sports, tuna tuna, tuna encourage peace against kama community members hivyo. E, mchezo ya leo ilikuwa ilikuwa tough na tumejikaza cheza against timu ya nje inaitwa Samaria Girls iko nje kwa jeshi KDF na sisi wanafunzi wa Garissa University.